maama soo dhowow waxaad ka mid tahay ganacsatada xaafadda isle ee deegaanka kaamukuunji ee magaalada nairobi maalmihii u dambeeyey waxaa la arkayey dadka ku shaqaysta hareeraha wadooyinka iyo dowladda hoose saraakiishooda u qaabilsan dhinaca canshuur ururinta ee city councilka loo yaqaano oo markaasi isku dhacyo ay dhex marayaan ciidamada booliiska oo idiin adeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa arrimahani bal warbixin guud naga sii maxaa kusoo beegay waqti xaadirkan ma wax cusub ama dhib cusub oo hor leh oo ka dhex bilowda dhinacyadan u dhexeeyaa jira magaceyga dhool ibraahim dadka isku tabar ma aha isku maxaa dhihi isku midna ma aha dad baa masaakiin ah oo hooyo aan maxaa dhihi ilma ah agoomo haystaan rajooyin haystaan oo meesha ku ganacsadaan maama waayeelaa iska jiraan waxbana aan haysanin wax ka dambeyn aana lahayn dadka ay lacagta ka waayaan waa dadka maxay leh dowladda ay ku dalbanayaan marka idinkaas laakiin soo ma samaynaysaan waxyaabo kasoo horjeeda sharciga wadooyinkai dadku ay mari lahaayeen gaadiidku u mari lahaa soo ma xidhaysaan taasina soo dowladdu kama hortegayso iyada oo ilaalinaysa sharciga iyo nidaamka bal arrimahan iswaafaji maya isku mid ma aha meesha gawaarida ay marta anaga ma fariisano wadada gargarkeeda kalean ka fariisanaa umana dhowin jilaamiga uma dhowin dhinacyaha kale markii dukaamaha la xiro koob iyo tobankii barkaan iska fariisanaa wuxuu ilaahay noo qora meeshasaan ka qaadnaa marka waxay dhaheen lacag haddaanad bixinaynin meeshan wax fariisanaya ma laha markii lala hadlo oo maxay ahayd alaabta ay tutuuraan oo lala dagaalana askarta u yeerana askarta iyagoo waxba hubsanin bay sunta nagu tuurayaan dhib cusub ma jiro waa waxa iyaga ay sameeyeen macnaha been baa loo sheegaya dowladda been bay u sheegeen waxay dhihi naagahan baana dileen waxaan ku samaynay malaha dad masaakiin baan iska nahay oo maxay qutulyoonkooda iska raadsanayaan nahay maxay ahayd wadadana ma fariisano jidka qarqarkiisa kalean ka fariisanaa waqtiga dadka ee dukaamaleyda ay xiraan baana iska fariisanaa waxaa laydinku eedeynayaa qayb idinka idin ka mid ah in ganacsiyo ay ka dhex bilaabayaan wadooyinka si gaara moolosha ee dhisan ee ganacsiyada ee dukaamadii hortooda bal arrimahani ka waran marka laydinka celiyana waxaa la sheegayaa in aad gacanqaad samaynaysaan halkaasina dhibka uu ka bilaaba maya dadka isku mid ma aha dadka oo maxay ah salaadii hore degaayo waa dad ee kaanjooda ay og tahay oo ay lacag ka qaataan anaga dukaan furan hortiisa ma fariisano dukaamaha markii la xiro yaan hortooda fariisanaa kuwa gacanqaadka bilaabayaana waa kuwa ee kaanjoow is ogsoyin oo ay lacagta ka qaataan qofka ay lacag ka qaataan oo soo gara fariista waa dadka maxay dadka garaacay kuwa iyaga waay waa tahay dowladda ma kala hadasheen in ay idiin samayso deegaan aad degtaan ama iskuday maba jiraa deegaan laydinku samaynayo aad degtaan ood ku ganacsataan si aad uga baaqsataan wadooyinkan idinkii dhibaatooyin tiro badan baad la kulmaysaan dowladdii waxay leedahay wadooyinka in la xidho oy dadkani wadooyinka ku ganacsadaan waa sharci darro ma ogolin ma jiraa xal iyo waanwaan markaasi dhinaca dowladda iyo idinka idiin socoto oo laydinku siinayo deegaan maya dowladda wax noo imaada ma laha maxay wax oo maxay na dhahay maxay meel baan ina samaynayna mala dhowr jeer baan u tagnay waan dadka isku mid ha laga dhigo koo iyo tobankii barka aan wada degno kaanjooga ma samayso dadka ganacsatada waxaa waay waqtiga koo iyo tobanka iyo barka aan soo degayn inaan soo wada degno dadkana isku mid laga dhigo dad baa masaakiin oo hataa labada boqol aan awoodin ay ka qaadeen haddii labada boqol lagaa waay alaabta gaari ay ku gurtaan jawaan yar oo qof masaakiin u haysta laba kun oo shilin tuukeen wada shaqayn noocaa idinka dhaxaysa ganacsatada kale ee ku shaqay dukaamada caadiga ah moolka oo furan maba degna meesha moolalka toban saaca la xiraa toban saac markii la xira iyo wixii kasii dambeeya la fariisana annaga dukaan furan hortiisa wax ogol ma laha kuwa moolashaanan ogolayn kaati konsalkaanan ogolayn annaga koob iyo tobankii barka ayaan degnaa